magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinka dambe kusoo badanaya tirada macaahiiday laga hirgelinayo magaalada islamarkaana lagu barto luuqadda carabiga iyo tarbiyada diinta islaamka daafurka macadkan oo lagu magacaabo al-fadxi ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaa-udiin odayaal dhaqameed dhalinyaro iyo marti sharaf kale mahad faarax oo ka mid ah guddiga macadka ayaa ka warbixiyey macadka iyo waxa lagu baran doono macadkan ama meeshaan wax lagu baranayo waxaa la yidhaahdaa alfatx Eh, kelimadaas oo kelimo runtii fiican ah waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noogu furfuro fahamka luqaddan carabiga ah oo aan uga faa'iidaysanayno kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa inaan ku fahamno subxaana wa tacaala En, machadku wuxuu ku yaallaa markaskan eh, jaamic ulkabiir
dhanka kale waas cumar xiirey oo ah fayeenka salaadiinta jubbaland oo madasha hadalka jeediyey ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay luuqadda carabiga iyo barashadeeda dadkiinan ubaxee halkan ka soo jeeda faa'iidaysta aqoon la'aan waa iftiin la'aan midda kaleba ee maadigaaba waa lagu ordayaaye middana ka khayr badan tan midigtaa lagu qabto afka carabiga hadda afka carabiga qur-aanka baa ku soo degay xaggee kaloo la aadi marka sheekh mar labaad baad mahadsanta haddii afka carabigana aad keenteen
ugu dambeyntii qaar kamida culimada magaalada kismaayo ayaa sheegay inay luuqadda carabigu tahay lagama maarmaan waxaan isugu nimid galabta oon ilaahay uga mahadnaqaynaa faalxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaan muddo dheer aynu ka fikiraynay oonu ku howl jirray oon in badan weliba ilaah baa xaqo oga aan muxaawalo badan isku day badan aan samaynay luqadii diinta islaamka ilaahay ugu talagalay oo luqadii carabiga ahayd oo luqaadka o dhan ilaahay uu ka doortay oo kitaabkiisa iyo kalaamkiisa ilaahay u doortay oo nebigiisa iyo sunnadiisa iyo siiradiisa ilaahay u doortay sala allahu calayhi wasalam oo cibaadadiisa ilaahay u doortay oo nimaan luqadaa ka had- ka hadlaynin ilaahay uusan u cibaadaysan karin wejiga ilaahay intaan istaagno farad iyo sunnaba salaadaha waa dareemi kartaan salaadaan luqa carabi ah lagu tukanina salaad ma noqonayso ogaada